faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayow ku soo dhowaada warka subaxnimo saaxiibadana dhegaysanayow maanta akhbaaradka rediyo cadaado kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada dowladda waddanka soomaaliya iyo yemen oo ka wada hadlay arrimo muhiima waddanka etoobiya oo lagu weeraray dad lagu eedeeyey inay qabaan caabuqa halista ah ee koronavirus maamulka jubbaland oo ku dhawaaqay howlgalkii al-shabaab looga saari lahaa jubbada dhexe qodobadaas iyo wixii nugu soo korra intaan war ku jirno ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibadana dhagaysanayo ee garow diyaar garooba qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaannu habid idinka leenahay waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ku beegan tahay labaatanka bisha saddexaad maarso labada kun iyo labaatanka intaas aad maqasho waxaan qodobada ugu door koroona warka subaxnimo iminkii haatan ku soo dhowaada warkii oo dhan laba kun iyo labaatanka intaas aad maqasha waxay hayeen qodobada ugu door koroona warka subaxnimo maantan waxaa idiin warimi doona anigoo ah maxamed aadan karaama iminkii haatan ku soo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa isku shaandheen ku sameeyey golihiisa wasiirada madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu xilalkii ka qaaday shan ka mid ah golihiisa wasiirada isagoo magacaabay xubno wasiiro cusub ah wareegta ka soo baxday xaafiiska madaxweyne waare ayaa waxa uu xilalkii uga qaaday wasiirada kale wasiirka waxbarashada wasiirka biyaha iyo tamarta wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka madaxweyne waare ayaa sidoo kale magacaaway wasiiro cusub oo bedelaya kuwa xilka uu ka qaaday inkastoo aan la shaacinin sababta rasmiga ah ee xilligani ku soo beegtay xilka qaadistani waxaa xusid mudan in dhammaan wasiiradani cusub ay ka tirsan yihiin baarlamaanka hirshabeelle afyeenka maamulka hirshabeelle daa-uud xaaji coro ayaa warbaahinta u aqriyey wareegtada xilka qaadista iyo magacaabistani oo ka soo baxday xaafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha adag ee horyaala dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa la magacaabay xubnahan cusub ee golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle kow xildhibaan ismaaciil maxamed nuur waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah labo xildhibaan doctor cabdulaahi abubakar xuseen waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta saddex mudane saalax maxamed xasan waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta afar xildhibaan maxamed cabdalla cali waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda isboortiga iyo dhallinyarada shan xildhibaan cabdinaafac max- macalin rashiid waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka hirshabelle fiiro gaar ah dhammaan wasiiradii horey u hayay xilalkaas waa laga qaaday xeerkan waxa uu dhaqan gelayaa marka uu saxiix madaxweynaha dowladda hirshabelle waa uu naseexay oo sidaas ayuu ku dhaqan galay dowladda soomaaliya iyo waddanka yemen ayaa ka wada hadlay arrimo muhiima oo ku saabsan labada dowladood wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya cabduqaadir axmed kheyre ayaa ku qaabilay xafiiskiisa wasaaradda ee caasimadda muqdisho safiirka jamhuuriyadda yemen mudane faadil cali axmed alhanig iyadoo oo yeeshay kulan ay uga wada hadlayeen arrimo dhowr ah labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka laba geesoodka ah iyo iskaashiga si la mid ah arrimo siyaasadeed iyo nabadgelyada labada dal waxaa kale oo ay isla faaqideen xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka iyo dunida ay labada dal ay daneynayaan kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda mudane danjire maxamed cali nuur iyo agaasimaha waaxda carabta mudane mustafa aadan si kastaba haatee dowladda waddanka yemen ayaa waxay ka mid tahay dowladaha dalkeeda ku soo dhaweeyey qaxootiga fara badan oo soomaali ah sidoo kale waxaa xusid mudan in magaalada caasimadda ee muqdisho ay ku sugan yihiin qaxooti u dhashay dalka yemen oo ka soo cararay dagaalkii ka dhacay dalkaasi maamulka jubbaland ayaa ku dhawaaqay howlgalkii al-shabaab looga saari lahaa jubbada dhexe taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland jenaraal aadan maxamuud ibraahin ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda deegaano dhowaan ciidamada jubbaland ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab oo ka tirsan gobolka jubbada hoose taliyaha ayaa booqday goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada jubbaland ee horey looga saaray dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ayaa sheegay in nolosha dadka ay ku soo noqotay sidai caadiga ahayd oo ay helayaan dhammaan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha amnigoodana ay sugayaan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland waxaa sidoo kale uu sheegay in jubbaland ay diyaarisay qorshihii ugu dambeeyey al-shabaab looga saari lahaa gobolka jubbada dhexe islamarkaana maalmaha soo socda la bilaabi doono waxaa sidoo kale uu sheegay in goobaha kale ay weli gacanta ugu jiraan al-shabaab laga saari doono islamarkaana ciidamada jubbaland ay qaadi doonaan howlgallo ballaaran taliyaha ayaa xusay in ciidamada jubbaland loo dhammaystiray qalabkii ay kula dagaalami lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana sanadkani la xureen doono deegaano badan oo ka tirsan gobolada jubbada dhexe iyo jubbada hoose ee maamulka jubbaland waddanka ethoobiya ayaa lagu weeraray dad lagu eedeeyey inay qabaan caabuqa halis caabuqa halista ah ee covid 19 kuna caanbaxay coronavirus safaaradda maraykanka iyo ethoobiya ayaa waxay sheegtay in dad ajaanib ah lagu weeraray gudaha dalkaasi kadib markii lagu eedeeyey inay qabaan caabuqa coronavirus wararka waxay sheegayaan in dadka ajaanibta ah lagu weeraray dhagxaan loona diiday inay ku safraan gaadiidka dadweynaha candhuufna lagu tufay islamarkaana la ceersaday xili looga shakeeyey inay qabaan cudurka halista ah ee covid 19 kuna caanbaxay coronavirus ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay safaaradda maraykanka ee dalkaasi safaaradda waxay sheegtay in dhibaatooyinka ay bilowdeen kadib markii kiiskii labaad ee cudurkani halista ah ee coronavirus laga xaqiijiyey gudaha waddanka ethoobiya ethoobiya ayaa xaqiijisay kiiskii labaad ee ku saabsan cudurkani in laga helay gudaha waddankaasi ethoobiya guud ahaanba waxaan jecelnahay dhegaystayaal inaan intaas igu soo afmeero warkii subaxnimaad kala soctay reediyo cadaado siddeed siddeed dhibic shan megaartis warkayga cidiisa cidduu seegay am dib kala soo qabsatay waxay dib uga baarbaaran karaan asagoo iskugu jira maqal qoraal sawiro intaba beeshka internet-kan ku leenahay oo ah w w dot radio cadaado dot com warkan warkiisa xiga sidaasiyo jimcaanimo suuban